dowladda hoose ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa maro kusoo rogatay dadka dhisanaya hareeraha xeebta magaaladaasi dadka degan agaarka xeebta ayaa lagu amray in ay sida ugu dhaqsiyaha badanna ay uga guuraan badda agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa ka warbixiyay amarkan ay soo saartay dowladda hoose ee magaalada boosaaso isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay ka wantoobaan cid walba oo ku fikiraysa in ay dhisato hareeraha xeebta waxaanu joognaa xeebta weyn ee bilicda san ee degmada boosaaso magaalada boosaaso runtii xeeb ballaaran bay leedahay aada u qurux badan xeebtaanna waxaa la rabaa in bulshada reer boosaaso ka faa'iidaysato waxaan digniin u soo jeedinaynaa weliba digniin kama damayso u soo jeedinaynaa dadka sheeganaya dhulkan xeebta saaran iyo dhismayaasha ka dhisan oo badda la soo geliyey oo loogu talagalay dhulkii magaaladu xeebta u ahayd oo public spaceka ahayd oo ummaddu wada lahayd in qof xirmaysto oo uu dhisme ama amaama dhul cabir dhul soo geliyo hadday hore u jirtay degmada boosaaso maanta laga bilaabo uma dulqaadan doonto waxaan digniinkama damaysa siinaynaa dadka iskale guryaha badda saaran mulkigooda sheeganaya inay banayaan biyaha badda waa la cabirayaa ilaa boqol mitir cid yeelan kartaa ma jirto waxaa iska leh degmada boosaaso magaalada boosaaso iska leh waa xeebtii waa meel loo soo dalxiis tago hadday hore u jirtay in qofku dhulkiisa ilaa biyaha badda gidaarkiisa soo gaarsiiyo hadda ma dhacayso waxaanu u sheegaynaa bulshada iska leh dhismayaashaas ka dhisan hadeertaa in ilaa iyo sanadka cusub bisha koowaad dowladda hoose waxay fulin doontaa inay furfudho dhismayaasha ka dhisan waxaan u sheegaynaa shirkadaha ku leh dhismayaasha iyo shakhsiyaadkaba inay wixii muhiima ka qaataan dowladdu waa banayn doontaa xeebta quruxda badan ee bilicda san ee degmada boosaaso qof ma yeelan doono ummadda reer boosaaso o dhan baa iska leh waa public space waxaa loogu talagalay in dadka xeebta imanaya usoo dalxiis tegaya usoo dabaal tegaya ay helaan meelo ay gaadiidkooda dhigtaan ay helaan bakinis dhirayn lagu samayo la qorxiyo xeebaha adduunka casriga ee miami iyo maldivis iyo shisalis iyo xeebaha casriga ee africa iyo iyo adduunka kaleba inay sidooda kale noqoto xeeb aada u qurux badan oo bilicsan oo aada u qurux badan baynu leenahay waxaa la rabaa in marka bulshada soomaaliyeed ee reer boosaasood ee reer puntland ay ka wada faa'iidaystaan marka wixii dadku wada lahaa ma dhici doonto in qof qaato amarkana ayaa ku soo aadaya xilli ay dhowaana dadka shacabka ah ay dhisanayeen meelaha aadka ugu dhowa xeebaha magaalada boosaaso